habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caaw iyo dunida oo v o a washington idinkaga imaanaysa waa habeen isniina bisha julaayna waa sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o somali com idaacadda caawa ee dunida waxaa idila socotiinayaan go'a jamaal axmed cismaan aad idaacadda caawiyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dad ku qaraqmay xeebaha magaalada muqdisho gaaraan xeebta liido
heer waxaan gaaray aan lugta ugu tagaa iraadonimaya badda waa xun tahay qolada ciyaartooyda inaan iraado qof qof shaksi shaksi inaan ugu taga anoo socdo oo aan isleeyahay macnaha intaas haddee qofka bini'aadinka naftiisa si fudud markuu ku weylahay waxaa ka roon maadaama adiga xeertii aad joogtid haddana subaxdii hore aan access ku sameeya oo socod aan ku sameeyaa inaan kaga faa'iidaysto wacyigelin inaan u sameeyo dhallinyarada macnaha badda banooniga ku dheelayso
waxaan kaloon idin hayaa warbixin ku saabsan war dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismiidaamina oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa annagoo ku hadlaya magaca guud ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuda federaalk soomaaliya tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afartobanka oktoobar ee shabeellaha hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal qarax ismiidaamin ah ayaa saaka ka dhacay xerada ciidamada kuliyadda jaalisiyaad ee degmada hodan ee gobolka banaadir ilawareedyo codsaday in magacooda aan la sheegin ayaa u sheegay v o in qof isa soo miidaamiyey isku qarxiyey ciidanka xilli ay saf ku jireen mid ka mid a ilawareedyada oo ah sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso in ka badan labaatan halka tiro kale oo intaa ka badanna ay dhaawacmeen ururka al-shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka ciidanka laysku qarxiyey ayaa la sheegay inay u badan yihiin kuwo ka tirsan guutada afar tobanka oktoobar wasaaradda difaaca ee soomaaliya ayaan weli ka hadlin qaraxa ururka dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegay in ay go'aan adag ku gaartay inay ka baxaan oo ay joojiyaan adeegyada cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood ee gobolka sool taasoo ugu wacan tahay falalka sii kordhay amandarida ee soo noqnoqday kuwaas oo saameeyey bixinta daryeel caafimaad oo badbaado leh war-saxaafadeeda m s f soo sirtay ayaa lagu yidhi weerarada soo noqnoqday ee xarumaha caafimaadka iyo heerka rabshadaha ba'an ee laascaanood ayaa gaaray heer ee m s f ay awood u yeelan weyso inay bixiso daryeel caafimaad ilaalinta iyo badbaadada bukaanada daryeelayaashooda iyo shaqaalaha caafimaadka oo aan amnigooda la damaanad qaadi karin ayay warku ku dartay dhacdadii ugu dambeysay sideedii luuliyo ayaa cisbitaalka guud ee laascaanood uu madfac ku habsaday intii uu socday dagaal kaas oo sababay dhaawac soo gaaray shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelayaasha dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu burburiyey gaari ambalaas ah waxaana uu ku qasbay in la xiro qaybta hooyada iyo dhallaanka cisbitaalka waa dhacdadii shanaatan iyo markii ay kordheen qalalaasihii lixdii februari ee sanadkan amni xumadii hore ee laascaanood ka dhacday ayaa sidoo kale gallaafatay nolosha shaqaale caafimaad iyo kuwa mutadawiciin ah oo taageeraya gurmadka caafimaadka ee dadka ku dhaawacmay dagaalka diiradahan duuliyaha la socon ee droniska loo yaqaanayo ukrein ayaa weeraray dhismooyin ku yaala caasimadda dalka ruushka ee moscow iyo bakhaar hubka oo ku yaala gobolka krimiya ee ruushka uu ka goostay ruushku halkaas oo ruushku uu qasab ku qabsaday waxaana wararku ay sheegayaan in weeraradaasi ay khasaare geysteen sida ay saraakiil sheegeen ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen laba diyaaradood oo soo galay hawada moscow iyadoo aysan wax khasaarahi kale gaarsiinin meelihii ay bartilmaamisadeen mid ka mid a diyaaradaha ayaa ku dhacday meel u dhow xarunta wasaaradda difaaca ruushka ee bartamaha moscow halka diyaarad kale ay ku dhacday dhismo xafiisyo ku yaalla koonfurta moscow weerarada ayaa yimid maalin kadib markii kiev ay wacad ku martay inay ka argudanayso weerar gantaalo ruushku ku qaaday dekadda odesa ee badda madow wariyaasha wakaalada wararka f b ee ku sugan meel u dhow goobta weerarka wasaaradda difaaca ka dhacday ayaa sheegay in ay arkeen laba dhisme oo fooqa oo markaasi khasaaro uu soo gaaray waa fadeexad in diyaarad dron oo laga leeyahay dalka ukraine ay ku dhowaatay wasaaradda gaashaandhigga ayuu yiri valadimir oo toddobaatan jir degan moscow dhinaca krimiya barasabka ay moscow magacooday ee zergiya aksonov ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay soo rideen kow iyo toban diyaaradaha dronska ukraine ay leedahay waxa uu sheegay in bakhaar hub la weeraray halka guri shacabna ay waxay la soo gaartay isagoo aan bixin faahfaahinintaasi ka badan human rights watch ayaa bayaan ay soo saartay isniinta maanta ay ku sheegtay in ciidamada qalabka sida maali iyo caloosha dushaqaystayaasha kooxda wagner ay toogteen iyadoo dhowr iyo toban qof oo rayd ahi lagu laayahay gobolka ku yaala bartamaha ee maali tan iyo disembar sanadkii ciidamada maali iyo kooxda wagner ayaa sidoo kale burburiyey oo biliqaystay hanti rayda waxaana la sheegay inay jirdileen maxaabiis ku jirta xero ciidan sida ay human rights watch sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee maali ayaa ku booriyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey inay soo saaraan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee jooga maali islamar ahaantaasina sababo la xiriira xiisada ku saabsan kalsoonida u dhexeeya saraakiisha maali iyo xubnaha kun ee nabadilaalinta qaramada midoobey golaha ammaanka ayaa go-aamiyey in lasoo afjaro joogitaanka howlgalka qaramada midoobey ee dalka maali balse shaqaalaheeda ay sii joogi doonaan ilaa kow iyo soddonka disembar diyaaradda rayid ah ayaa ku burburtay bariga dalka suudaan shalay waxaana ku dhintay sagaal qof oo ay ku jiraan afar askari sida uu sheegay milatarigu ilmo yar ayaa ka badbaaday shilka diyaaradda sida ay ciidamadu sheegeen shilkan diyaaradeed ayaa ku soo beegmay iyadoo suudaan ay u buuxsantay boqol maalmood markii ay colaada u dhexaysa milatariga iyo ciidamada qalabka sida ee degdegahi ay ka bilaabatay dalkaasi dagaalada ayaa ku qasbay malaayiin reer suudaana inay qaxaan warkii ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa biyaha xeebta liido iyo xeebta kale ee geelaq ee magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday ugu yaraan shan qof oo isugu jira caruur iyo dhalinyaro xeebta usoo dabaaltagay waxaana dhimashadooda kusoo beegantay xilli ay baddu kacsan tahay oo lagu guda jiro xilligii badxiranka haddaba shilalka xeebta ka dhacay ayaa wariyaha v o a xasan kaafi qoyste waxa uu ka waraystay gudoomiyaha kalluumaysatada xeebta soomaaliyeed ee xeebaha soomaaliyeed ee dankulmis nabadoon xaaji kamaal maki waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi waa dhowahay idaacadda v o a waa ku dhowahay horta ciladahan waxay bilowdaan xiliyada xagaayiga oo kale ay bilowdaan waana xilligii xagaayiga lagu jiraa bisha lixaad hadda oo lasoo dhaafay iyo bisha toddobaad hadda lagu jiro oo badda aad ay u xun tahay xiliyadaas ayaa keenayo dhimashada iyo maqnaashada dadka la weynayo oo badda lagu weynayo taasay ku imaanaya marka tirada dhimashada hadda wiigan lasoo dhaafay kolle ilaa iyo shan waa gaaraysay waxaa ku jira ibraahim mascuud oo u dheelaayey gaadiidka u xaraysnaay sida hadda aan warbixinta aan ku maqlay oo wiilashii dhallinyarada asiga la socday aan ka maqlay oo gurmad u sameynayo oo dooman macnaa kareeyey baddana ku baxeen macnaa ay ka raadinayeen annagana kolle wixii garab aan sii karno aan siinay taas saasay u dhacday geellaqna sideeda laba qofaa iyadana ku dhimatay laba cunugoo yarray ahaayeen dhinacan liidana laba kale oo mar ayagana oo ibraahim mascuud ka horeeyeen marka waxaa keenaya dadkii baddii dabaashii ma yaqaanaan waxaana imaanaysa xili oo baddii ay xun tahay hadda badda hadday xun tahay marka hadda qofkii dabaashka qiinayba dilayba ninaan dabaal uqoonin waxba uma yeelaan heer waxaan gaaray aan lugta ugu taga iraahdo nimanyo badda waa xun tahay qolada ciyaartooyda inaan iraahdo qof qof shaqsi shaqsi inaan ugu taga anoo socdo oo aan isleeyahay macnaha intaas hadee qofka biniaadamka naftiisa si fudud markuu ku weylahay waxaa ka roon maadaama adiga xeebtii aad joogtid haddana subaxdii hore aan access ku sameeya oo socod aan ku sameeyaa inaan kaga faaidaysto wacyigelin inaan u sameeyo dhalinyarada manaha badda banooniga ku dheeleyso amba ku dabaalanayso dadkiina waxaa waaya xilliga badda ay xun tahay xilliga badda ay fiican tahay kalama yaqaanaan nabadoon xaaji kamaal qaab noocee ah ayaa lagu soo helay dhalinyarada meydadkooda ma badda ayaa soo tuftay mise doome ayaa lagu baadi goobay asanow meydadka waxaa lagu kala helay qaarna badda soo tufto qaarna waa la raadiyaa kolley wiilashana qaar duwana lagu keenay oo sida hadda wiilkan ibraahim uu ka mid yahay qaarna baddi islamarkaas ay dishay manaa meesha ay ku dishaaba manaa amba gurmada loo sameeyaa amba ciyaalkii la dabaalna qaarkooda qaar soo badbaadiyo cilmo la soo badbaadiya xataa dhacaanoo markaas biyaha laga mantajiyo oo ilaahay uu kasoo matan bixiyo marka aniga waalidiinta waxaan usoo jeedinaya anigoo ah micnaha nabadoon xaaji kamaal maka aweys gudoomiyaha iskaashada dankulmis ee xeebaha soomaaliya waxaan rabaa in waalidiinta wacyigelin dheeraada ilmahooda u sameeyaan kana warqabaan xilliga badda ay soo aadayaan xilliyada ay ka maqan yihiin badda badda xilli la geli kara ma ahan xilli aad ay xuntaha waaye waxaan rabaa in micnaha waalidiinta markii ay iyagoo cunuga uu ka maqan yahay oo badda uga maqan yahay ay noo yimaadaan annaga aadaan u dhibsanayna addaanna kalluumaysatada soomaaliyeed marka haddii cunugiina meel laga raadiyo ama calaamad su-aal loo saara ma lahan waa meelihii qooriyaasha in laga raadiyo marka waxaan rabaa dowlaha raalli kana waalidiinta wacyigelintaasaan u samayna in ilmahooda ay ka warqabaan baddana aysan u soo dirin xilligaanna aysan ka yelin inay badda soo aadaan waxaan kaloo rabaa inaan ugu daro dadkii haddii ay macnaa lama horaan ay tahay ee dhallinyarada iyo badda ay galayaan maanta soomaaliya horumaray gaartay waxaa dadkii xeebta la fadhiya salmajantayaal oo kira ah islaama la fadhiyaan oo la gasho karo oo nus doolar ah qiimihiiaba gaabanbo qofka haddii badda ay ku xumaato waa laga soo badbaadi karaa salbajantadaasoo wata haddii aad ugu sii xumaata firimbiyo u yeeri karaa salbajantada ay ku xiran tahay marka dee ninkiiba badda kuu oqoonin iyo asigoo badda gala iyo isagoo badda xagaay ee tahay aaday u dhib badan tahay maadaama ay xilligan baddu kacsan tahay miyaanay xeebta joogin ciidamadii amniga xeebaha ee mariniska maxaase wada shaqaynah oo idinka dhexeeya kalluumaysatadiina iyo ciidamada xasan marinayskii annaga wada shaqayna naga dhexayso oo hadee wada shaqayntaas waxay naqonaya badii markii ay wax ku dhimanayaan inay gurmud ay bixiyaan amba ay qabtaan qofka ay badbaadiyaan badanaa waa dhacdaa laakiin xeebtii ayaa weyn dadka imaanayan waa afartan kun labaatan kun soddon kun marka ma wada gaari karaan oo ma dhihi karaan kulli waa macnaha cunugan kiisanayo kale oo ka galaa midaa wuxuu ka galaa jasiira midaa wuxuu ka galaa geellaq midaa wuxuu ka galaa liido marka dadkii waa dadkiia faraha ka badan marka waxaan leenaha dowlaha raalli ka rad ayaga waxay qaban karaan oo aanala qabtaan oo xaqaraad ma samaynayno laakiin waxaa jirto in macnaha gurmadka la ballaariyo la weyneeyo gobolka banaadir ka qayb qaato bulshada rayidka ay ka qayb qaataan intaasaan dhihi laha aniga aan tala ahaan usoo jeedina maadaama dadkii ay badiyiin dadka naga dhimanayna dadkeena ummadeena soomaaliyeed ay tahay in aan ka wada shaqayno ummadaas sida badda ay uga badbaadi lahaayeen ugu dambayntii xilligan oo kale marka uu badxiran ku jiro maxaa dhibaataha oo ay kala kulmaan kalluumaysatada dhinaca jillaabashada qiimaha kalluunkase sarakac ma ku yimaadaa gadoomanka xiliyadan oo kale badda dhib badan ay kala kulmaan waa ku gadoomaan waa ku dhintaan oo dadkii macnaa riski ay galayaan waxayna u galayaan ma ka joogi karaan mana hori karaan dadkii waa dad ehelaa ku xariiro ilmaha sugaayo xilligana badxiran waaye ma yeelayaan marka qaarna baddi waa ka sabrayaan oo waa iska dhiganayan doomankooda bannaankay saartaan qaarna hadda maalinta hore inay baxaan ay toddoba sac ka soo noqdaan haddii intaas toddobada sac oo ay ku maqan yihiin ay riski aysan kala kulminna iyoobay yimaadaan xilliyada badca oo aan geli jirin oo kalea layska dhaafaa voolvooyinkana waxay aadaan goosh sida haweenkii ay jidmaalka iyo habeenkii inay baxaan ay subaxda malay u keeni jireen oo kale ma u ma u baxaan waxay aadayaan dhulalkan dheerdheeray aadayaan ilaa shan iyo toban maalmood oo doonta voolvada ay maqnaaneen kalluunka xilligan oo kale waxaa waaye aada u kacaa yumbiga wuxuu naqanaa ilaa iyo toddoba dollar ilaa sideed dollar oo gaaraa jaadarka shan dollar oo gaaraa malayga kale oo yaryarka ah oo sida shiiraanka seynabta noocyadaas oo kale iyagana afar dollar iyo meelahaas ay gaarayaan hadda marka jaadarka xilliga badfuran uu yahana hal dollar iyo bar waa yumbigna saddex dollar iyo laba iyo bar uu naqanaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha kalluumaysatada xeebaha soomaaliyeed dankulmis nabadoon xaaji kamaal makii oo u warrameeyey xasan kaafi qoyste halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a isla wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye qarax ismiidaamina ayaa saaka hore lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ku sugnaa xerada kuliyadda jaalisiyaad ee degmada hodan tiro ka badan labaatan ruux ayaa la sheegay in weerarka ay ku dhinteen in kalena ay ku dhaawacmeen sida ay ku warrameen ilo dhinaca amniga ah kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas xasan kaafi qoyste ayaa mar kale warbixintan soo diray qofkiisi soo miidaamiyey oo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa maanta isku dhex barxiyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho lama oga ilaa iyo iminka qaabka qofka ismiidaamiyey uu u soo galay gudaha xarunta kuliyadda jaalasiyaad oo ay xilligaasi ku sugnaayeen ciidamo badan oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ciidamadan oo ka tirsan guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa safaf ku jiray wakhtiga uu qaraxa dhacayay waxaana la filayay inay halkaasi soo gaaraan saraakiil sare oo lagu waday inay ciidamada u jeediyaan khudbado dhiirigelinah hase ahaatee waxaa mar qura goobta ka dhacay qaraxaasi kadiska ee uu isku soo xiray ruuxa ismiidaamiyey goobta ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay v o a u sheegeen goobjoogayaalka agdhowaa kuliyadda jaalasiyaad oo ka gaabsaday in codkooda la adeegsado lama huba ilaa iyo iminka tirada rasmiga ah ee askarta ku geeriyootay qaraxaasi iyo kuwa ku dhaawacmayba sidoo kalena ma jirto wax hadala oo qaraxan ku saabsan oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka cabdulaahi cumar abshirow oo ka hor hadlay baarlamanka ayaa u tacsiyeeyey askartii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anoo ku hadlaya magaca guudahaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuiyadda federaalk soomaaliya ee tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afartanka oktoobar ee shabeellaha hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday marka tacsiyadaas waxaan ka tacsiyeynaynaa ilaahay u naxariiso qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ee sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dekedda magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti waxaa ka socda dadaallo la doonayo in halkaasi looga daadgureeyo howlo lagu gaarsiinayo etoobiya shixnado dawooyin ah oo lagula dagaalamayo cayayaanka beeraha xilli roob xoogan uu ka daayo dalka etoobiya si markaasi beeraleyda dalkaasi ay uga faa'iidaystaan shixnadaasi dawada warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
howlahan ayaa ka socda dekedda magaalada jabuuti ee loo yaqaan d m p dorale multipurpo sport iyadoo xoogga la saarayo sidii deg deg loogu gaadhsiin lahaa dadka beeralayda etoobiya shixnadaha ka kooban dawada lagu isticmaalo xagga beeraha ee sunta loo adeegsado cayayaanka waxyeelada u geysta wax soo saarka beeraha howlahan si ay xawli ugu socdaan waxaa si xidhiidha iskaga kaashanaya marsada d m p iyo qaybta cashuuraadka dalka jabuuti iyo qaybta ethiopia shipping line raxmo cumar oo ah mas-uulka howlahan u qaabilsan qaybta cashuuraadka jabuuti ayaa xustay sida wanaagsan ay u socoto hawshu shaqadaa xooggan saarnay maasha allah waan ku faa'iy waan ku guulaysanay inaan wada shaqayn boorkii iyo duwaankii qacmaha saystaan halkaa waxaan ku soo gaadhsiinay maasha allah inaan waddankii jaarkeenna baahidoodii aan tirnay dee wakaasi shaqo fiican baa ka soo baxday
jaamac ibraahim dharaar oo ah agaasimaha guud ee marsada d m p jabuuti ayaa tilmaamay siday xoogga u saareen inay shixnadahan dawada beeraha si deg dega u gaadhsiiyaan etoobiya qiyaas ahaan seesoonka waxaan ugu tala galnay laba malyuun iyo laba boqol oo kun oo metricto inay soo maraan iminka waxaa soo gaadha waddankeena labaatan markab waxaa hadha qiyaas ahaan shan kaloo markab waxaa nagu soo biiray maanta in wakhtigii roobabka ee etoobiya inta badan la geeyo intuunan aad u bilaamin amba markuu bilaamayo maanta waxaa dhacday inay dib u dhacaan dalabkii beeraha dawadooda marka maanta waxaa nagu qasbay inaan anaguna xoog saarno si loo geeyo fertilizerka amba greenka amba sunta beeraha lagu beero inaan xooga saarno oon ka dhaadhicinno dekedaheenna qiyaas ahaan markaad eegtid maalintii sagaaliyo toban kun oo metricton ilamaa labaatan kun oo metricton waxaan iminka ilaahay ka rajaynaynaa iminka inta dhowrka cishay hadhay inaan rekoorkaasi labaatan kun iyo saddexda boqolah ilamaa labiyo labaatan kun gaadhsiino maalintiina dhaadhicinno taas waxaa nagu qasbaysaa inaan caankaa u shaqayno wakhtigii beeraha la beerayey oo roobabkii ay dib ay dhammaan doonaan waxay lagu qasabtay inaan si deg dega u gaadhsiino dadkii beeralayda si ay beerahoogu beeraan taana waxaad aragteen inay walaaladeenna etoobiyaguna baabuurro wixii etoobiya ka imanaya ay mobiliseeyeen ay boorkeenna ku soo shubeen si sunta beeraha dee baaburrada oo dhan loogu mobiliseeyo oo si deg dega loogu geeya etoobiya waxaan u malaynayaa waan gaadhnay halkii aan doonaynay waxaa kaa raacsan qiyaas ahaan markaad eegtid afar boqol ilaa shan boqol oo baabuur baa baxda maalintii waxaa taa raacsan tareenkii oo isaguna xoog u shaqaynaya maalintii laba tareen ay baxaan waa run waa xoog badan waxaan maanta halkan doonayaa inaan horta ka hambaliyayo shaqaalaha dhammaantiisa m t sta iyo ethiopian shiplineka iyo gaar ahaan duwaanka jabuuti oo run ahaan si noo garab joogsaday ay xoolahaasi deg deg ugu baxaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka elayska v o a waxaanala socodsiinaya maxamed colaad xasan
adeegsiga daroogada iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaato baaxad leh ku haya dadka ku nool gobolka minnesota oo ah gobolka soomaalida ugu badan ay kaga nooshahay dalkan maraykanka warbixinuu soo saaray maamulka gobolka minnesota ayaa lagu sheegay in ilaa iyo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii in ka badan afar boqol oo qof ay ugu dhinteen gobolkan daroogo ay ku talax tageen tiro daraasin ku dhow oo ka mid ah dhallinyarada daroogada u dhintay ayaa ah carruur soomaaliyeed oo qaarkood ay waalidkooda kala soo carareen colaadda soomaaliya qaarna ay halkan ku dhasheen kutalaxtagga ama qabatinka daroogada ayaa ah arrin laga hortegi karo la daweyn karo kasoo kabashadeedana waa mid suurtagala sanadihii u dambeeyey culamaa udiinka waalidiinta iyo xarumaha u adeega bulshada ee soomaalida gobolkan ku nool ayaa dadaal xooggan ku bixiyey ka hortagga iyo wacyigelinta la xiriirta dhallinyarada soomaaliyeed ee daroogada ku dhaca yuusuf shaafici waa asaasaha xarunta alliance wellness center ee ku taalla magaalada bloomington ee gobolka minnesota oo ah xarun dhaqan celin daweyn iyo wacyigelin u samaysa dhallinyarada soomaalida ee daroogada qabatimay maraan booqday xaruntan ayaan ugu horreyn weydiiyey yuusuf shaafici adeegyada ay u qabtaan dhallinyarada waxaan ka caawinaa dhallinyarada oo u baahan hadday noqoto in laga caawiyo balwadda leh xaruntan waxaa lagu talgala dhallinyarada soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba ha haato waxaana ka caawinaa dadka oo balwadda leh hadday noqoto khamriga hadday noqoto kaniini hadday noqoto xashiishka daroogayo badan baa la isticmaal maalmahan so waxaan ka caawinaa siday dadka balwada iskaga dhaafi lahaayeen baa falkeeda galnaa qofka waxaa loo sameeyaa arrin la dhaho group therapy koox baa lagu keenayaa talooyin baa la siinaya waa lala hadlayaa siday balwada iskaga dhaafi lahaayeen balwadda dhibkay u keenaysaa loo sheegayaa ayagana way iscaawinayaan oo dee experience qof kasta dhibku soo maray ka sheekeynayaan iyo sidai falkeedii loo gal lahaa mise loo hagaajin lahaa qofkaas marka imise qof ayaad tusaale ahaan haysaan ama idin yimaado oo ku dhiirada inay yimaadaan xaruntiina oo usoo raadsada daryeelkaas hadda waxaan leenahay soddon iyo lix qof aan aan aan aan aqbali karnaa soddon iyo lix sariir soo dadka anagii nala joogaa nala degan yihiin ilaa iyo muddo saddex bil ilaa iyo afar bil ay meesheena ku jirayaan waxaa kaloo arkay qolal kalaasi ah oo maaragtay sabuurada ay ku dhegan yihiin kuraastii wax lagu baranaya ay yaalaan qolalkaas maxaa ku bartaan qolalka waxaa ku sameynaa group therapy waxaa ka hadalnaa balwada dhibkay keenayso qofka u keenayso balwada si loo dhaafi lahaa there's a reason qofka balwada u isticmaalaya waxaa laga yaabaa qofkii inuu isku buuqsan yahay mise inuu stress mise xanuun maskaxiis ka jiro waxaa laga yaabaa qofkii inuu waalidka aabihiisa hoysata ay kala tageen oo cunuga dhib badan kasoo gaaray so waxyaalaas o dhan baa qofka loo sharaxaya sidii uu maxaa lahay balwada ugu laaban lahayn maxaa loo sameynaya realize prevention wax la dhaho oo qofkii lagu celinayo laga hortagayo prevention loo sameynaya soo qofkii balwada si ugu laaban marka sidee ugu dhiiradaa marka dhalinyarada inta idin yimaadaan xaaladaasaan ku jiraa caawinaad baan rabaa mise idinkaa raadiya sidee xaruntan iyo dadka u baahan daryeelkaas isugu xirmaan badana waxaa la shaqeynaa kawniyadaan la shaqeynaa waalidiin badan baan la shaqeynaa hataa waxaa laga yaaba dhalinyaro meeshan ka baxeen oo intay qalin jabiyeen oo hadda shaqaysto iskuul aado mise guursaday saaxiibahooda la isticmaali jireen daroogada noo soo daraan dhahan anig waan ka baxay wax laakiin saaxiibkiibaa u baahan sarfiskan ma la caawin karaa camal soo taasna waan sameynaa kawniyada waan la shaqeynaa waxaa la shaqeynaa masaajidada waan la shaqeynaa dad badan oo communitigana way nagu xiran yihiin markaad fiiriso marka waxa ugu badan ee dhalinyarada idiin imaanaysa balada leh maxaa ugu badan waxaan maqalnaa mararka qaar in caruur badan oo soomaaliyeed ay gobolkan ugu dhinteen kaniiniya ay isticmaaleen oo iska badiyeen oo overdos wax loo yaqaan afka qalaad lagu yihahdo marka kuwe u badana idin yimaada idinka haniho waa runta dhalinyaro badan baan overdos ku dhimatay xagga minnesota haddii lalaho allah u naxariisto inta dhimata dhammaan niyahow dhibka jiro communitygana hal dhib baana haysta run ahaantii waxyaalahan ceeb bay noo tahay qofka hadduu dhalinyarnimo mise hadduu daroogo bilaabo mise hadduu xanuunsan yahay maskaxiya qofka waa la caynayaa qofka intuu waa lasii fogeynaya waa la ceebeynaya in hebel daroogu bilaabo in hebel lagu waashaalahaya qofkii ma la caawinayo and that's why dhibka badana dadka markay daroogo isticmaalayaan they very isolated badana ha community masoo dhexgalayaan because waxay cabsanayaan in la caayo mise in wax lagu dhaho taasna waa xumaa wax aada u xun waaye waxaan ka codsanaya dadka soomaaliyeed meel kastay adduunka joogaan haddaa aragta wiilkaada mise gabadhaada oo laga yaabo inay daroogiyo waxaa bilaabaan la fadhiiso runta u sheeg la hadal ilmaha jeceyl bay u baahan yihiin ilmaha maraykan ku dhashan gaar ahaan badanaa in jaceyl la muujiyo oo ilmaha waqti la geliyo run ahaanti waxana waa iska itixaan qaarkood waxaa laga yaaba waalidiin oo shaqeeya mise iskuul aada mise hataa jaamacada ka baxaa jira ilmahooda waxaan isticmaalaa ceeb ma aha waxaan waa xanuun marka waa wax lagaso laga laga maarata laga qofka laga daaweyn karo laga bixi karana way tahay run ahaanti dad badanna waa caawino oon ku guuleysanay marka waxaan leeyahay waxaa iga dadaaran ee dadka ilmaha in jaceyl la muujiyo mise jaceyl la tuso hal shay oo aad isedahay bulshadan soomaalida ee ku noqa dalka maraykanka way ka maqan tahay hadday samayn lahaayeen caruur badan baa ku badbaada leed maxay tahay wallaahi bilaahi caruur badan way badbaadi lahaayeen haddaan waxaan aan ka hortagi lahayn markii waa la joojin karaa intay sheekada sii fogaaneen laakiin maadaama qofkii la caynayo mise la xumeynayo maamadii baa iska dhaysa mise aabihii alla kan waan ku khasaaray kan ha ino inkaar buu qabaa cunugii maskaxdaa laga dilayaa soo badanaa cilmihiina way sii fogaanayaan cilmihii haddii kaa fogaadaana balaaya banaanka u taagan oo maalin kasta balaaya been u sheegayo daroogada uu iibinayo marka waxaan waalidka u sheegayaa inay maxaa lalahay ilmahooda ay ka warqabaan ilmahooda ay la sheekaystaan ay saaxiib leeyihiin ilmahooda runta ay u sheegaan haddaa aragto wixii cunugiiyo meel qaldanna waxaan wax la sixi kara waay wax ma aha inaa qarsato mise ceeb ceeb maaha meelo badan oo furanoo soomaaliya jirta dad badanoo soomaaliya wax barteen oo takhaatiir baa joogta oo psychologist mise psychiatrist dad badan oo rehab center u furantaa jirta dad badan oo meel mental health u furantaa jirta oo la geyn karo qof soomaali oo oo dhaqanka iyo diintaada garanaya way jirtaa marka waxaan leeyahay in dadka in lasoo dhaweeyo in lasii fogeen intii aan xarunta ku sugnaa waxaan sidoo kale la kulmay wiil soomaaliyeed oo magaciisa ku soo koobay sharmaarke oo ka mid ah soomaalida xaruntaasi ay dhaqan celinta dhinaca daroogada u samayso meeshaan waan imi dhowr jeeraan imi weliba hadda markii ugu dambeeya aan imi sanadkan twntriga waan ka baxay hadda meeshaan ka tirsanahay waan caafimaaday wixii waali jira waan ka baxay biloodana waan ka soo baxay biloodaas ilaa labaatan sano muddo ku dhowaan samaynayay hadda wan yar keliinaan ahay waxaan sameeya ma jirto dadkana waa u wacyigeliyaa meeshaana dadka qofkii inuu meesha yimaado waxba uu imaan karaa laakiin inuu yimaado oo isbedelayo way qofku isbedelku asagay ku xiran tahay inuu isbedelo baa loo baahan yahay dhalinyarada qeyb isbedeshaa waa jirtaa qeybaan isbedelin hore meesha si aadaa way jirtaa laakiin marna lagama daalo meesha waa laysku bedelaa waa lagu fiicnaadaa ninkii raba inuu isa soxo waa inuu hore u dhaqaaqa dantiisa raacdaa anigu wixii hadda wax badanoo aan soo qarribay iyo wax badanoo iga tegay aan rabaa hadda inaan ka daba tago oo aan soo celiyo haddii lahayd waxaa laga yaabaa in qofu is yiraahdo qof inta labaatan sano balod ku dhex jiray ma joojin karo dhalinyaro waxaa arkaysaa aaminsan sigaarka iskama goyn karo oo kale qamriga balod bay ii noqotay oo kale waxan ma dhaafi karo oo kale kuwa nooca u fakeraya maxaad dhihi lahayd waxaas waa been waa shaydaan maskaxda kaga jira annaga labaatan sano cabeynay anugu hadda niyar maahay raggaa labada labaatanaad gaaray baan ahay haddaanan kasii weyneen marka labaatan sanana waxan waa ku dhex jiray haddana waa ka baxay qofaan wax dayn karin ma jirto dadkan ayaan maskaxda laga ciyaarin qofkii raba inuu waxdaayo xarigga ilaahayna ha isku xiro marka hore ilaahayna ha baryo ilaahay baan baryaa habeen kasta mar haddaad la sheekaysato ooad ku dhex jirto dhalinyarada balooda ay maaragtay ku tarax tegay saxa afqalaad lagu yirahdo drag abuse ama darogooyinka ku tarax tegay marar badan baa haddaad la sheekaysato oo maxay kuu sheegaan waxyaabaha ugu badan oo ku kalifaa inay balood yeeshaan maxay yihiin baloodan kiniiniga laleeyahay khamrigaaba roon baad iscoronaysaa kiniinigu xanuun buu leeyahay markii daayaan kiniiniga maaragtay uu yimaado qofku wax la yidhaahdo xanuunkiisuu leeyahay saddex beri buu matagayaa ilaa afar beri buu matagayaa kiniinigiibaa qabanaya mararka qaarkood biyu isku shubaya mar wuu dhiididaya mar wuu dhaxmoonaya maba joogi karo wuu cararaya ilaa daawo la siiyo oo warstaji oo shaydaanka iska naar adkayso adkayso hadday hal wiil adkaystaan owardoos iyo wax walba way ka baxayaan caadi u noqonaya sida dadka caadiga ah wuu soo fariisanaya waxyaale uusan xasuusan jirin buu xasuusanaya hal wiil hadduu caadi noqdo laakiin wiilalka horaa u daran kuwo badan baa yaaca sigaar barcabaya way ku leeyihiin dhaf way yaacayaan kiniinkaas xanuun uu leeyahay waana wax hadda nagu soo siyaaday anagu waaba la yaabaa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-anta afka soomaaliga ee v o a reediyo xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay u hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga ah iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda efmta v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muwjada fm-ka ee hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa dowladda kenya iyo u n h r ka codsaday in dib loo bilaabo tarakoobkii loo sameynayey qaxootiga cusub ee hakadka galay maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah hooyooyinka qaxootiga ah oo kaligood caruurta korsada oo sheegay inay nolosha ku sii adkaanayso iyadoo sicir bararka maciishadana uu ka jiro suuqadii xeryaha ka marna xubintii shakhsiga oo aan ku waraysan doono cali nuur maxamed oo ah muruqmaal qaxooti ah oo ka warbixin doona sida uu u maareeyo nolosha qoyskiisa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h r iyo dowladda kenya ayaa hakad geliyey tirakoob lagu diiwaangelinayey qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo tirakoobkaasi oo qeyb ka ah geediga qaxootiga loogu rarayo xerar ifilabo si halkaasi loogu siiyo adeegyada gargaarka ah ee qaxootigaasi loo qorsheeyey si qaxootigaasi ay u noqdaan kuwa u diiwaan gashan hay-adaha samafalka si toosna ay u helaan gargaarka samafalka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha isaaq guliya faarax waa guddoomiyaha waaxda key oo saldhig u ah qaxootiga cusub waxaan ka waraysanay muhiimadda qaxootigan uu leeyahay tirakoobkan hakadka la geliyey iyo baayaha ay ku nool yihiin qaxootigan maadaama aysan helin adeegyada samafalka ay bixiyaan hay-adaha tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha waa mahadsantaha cabdisalaanow isaani waxaa la yidhahaa magacayga isaaq guuliya faarax kuna nool xerada kaamka dhagaxley kana sii ah shigshinka key buulbakti tirakoob baa la bilaabay mar adiga hadda bishii juun dhexdeeda ah waxay dadku aad iyo aad ugu niyad kalsoonaayeen ugu yani ay rabeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay fotuu oo si ay hay-addu ay u qaabisho oo yani fadhigan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan tirakoobkaadi si fiican buu ku bilowday mar dhexdan uu joogana wuu istaagay qaab kastaba ha ku istaagay ilaa haddana inta muddo yani uu maqnaanayana hadda wax yani la ogyaha oo la qiyaasi karana maaha marka sidaa aawadeed dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin oo haddii alla yidhaahdo hadday hoy tahay iyo haddii ay nolol kala tahayba ay u dayacan yihiin dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboore aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan ayadoo mataqaana maciishadana ay iska qaab daran tahay dadku dadkii hore qaxootiga aha laftigiisaba uu iska liito oo aad arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna hata hadda uu samaysanin aad arkayso sidaa ay tahay oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kaloo walaalahoodao baahan ay dul saaran yihiin marka waxaa kuu sheegayaa in meeshaa dhibaato bini aadamnimo ay taallo waayahay isaqow n tara ahaan imise ayaa lagu qiyaasi karaa dadkan aad sheegtay in tarakoobka hakadka oo ka galay ee haatan nolosha adag wajahayo dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda shigshinkan key waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirakoob saxa ma ma tirakoobin laakiin ugu yaraan adiga kun iyo lix boqol oo qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu dara ilaa laba kun oo qoys waa dhan yihiin waayahay adeegyada haatan aan ka habsaamay ay ka rajeynayeen inay ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka uncr maxay yihiin uncr waxay ka rajaynayeen in meel deegaan ah oo ayagu ay degaan ay helaan waxay kaloo ka rajaynayeen in ay ka helaan adeegyadii loo baahnaa oo qaxootiga uu u baahnaa sida gogol sida mataqaana ama baco ama guri ama masquul ama cuntoba oo mataqaana yani ayay oga baahnaayeen marka haddii alla idmo meeshiina mataqaana waxay ahayd meel marka hore mataqaana markay ka imaadeen wadanka soomaaliya ka imaadeen ay geshiin ay ku ahaayeen oy mataqaana guri rasmi uan ahayn oo buushash iyo wax noocaasa ayay ahaayeen marka waxay damceen in ciyow intii loo tirakoobo meeshii loogu talagalay la geeyo hay-addana macnaha waxay awoodi weeyey in mataqaana labadii meelood ay wax ku bixiso meesha hadda ay fadhiyaan ay ku qaabishay dadkii wax ku siiso meesha hadhow loo raray in hadhowta haddana wax lagu siiyo way qaabili weeday hay-adda hay-addu inay mataqaana hal meel ah un ay dadkii ku qaabisho ay wax ku siisa ayay waday laakiin haddee ma la gaaray weye haddee saase lagu gaari weye su-aasha waayahay n haddii tirakoobka oo hakad sii galo wakhti dheer maxay tahay marka caqabadda laga dhaxli karo
caqabad aada u foolcun bay ka dhaxlayaan sababtoo eh waagii hore ay soo degayeen dadka dad wax watay ma ahayn hay-adda m s f baa aada u gurmatay oo mataqaana baca siisay iyo gogol gogol nafar nafar ah marka wixiina intaas oo bilood oo hadda meesha ay fadhiyeen haddee waad osoontihiin gogol dhulka la dhigay waad garan kartaan ama bac qorax la saaray waad garan kartaa in dadkii asagaa gabagabo ay bacdii ayadahayd ka tahay oo dabayshu ay wado habeenkiina qabow baa jira caruurtii mataqaana bakteriyada iyo mataqaana wax walboo maarata maalin walboo maarata caruurta isbitaallada iyo meelahaas lala taagan yahay marka waxaa weye dhibaato aada u weyn baa ka dhalan kartaa aad bau mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq guriya faarax oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga cusub oo iigu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaxootigan cusub oo aan helin adeegyada aasaasiga ayaa rajo badan ka qabay in loo sameeyo tirakoobka si ay qayb ugu noqdaan qaxootiga dib loo dejinayo xerada ifalabo iyadoo bilihii tegay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ahaa qaxootigan cusub oo dibudejin loogu sameeyey xeradaasi ayna haatan si toosa u qaadanayaan gargaarka ay bixiyaan haydaha ka howlgala xeryaha qaar ka mida qaxootigaasi oo ku nool deegaanka buulabakti ayaan ka waraysanay baayaha ay u qabaan in xilligan loo raro xerada ifalabo iyo muhiimadda uu leeyahay tirakoobkan hakad kala geliyey iyagoo codsaday in dib loo bilaabo tirakoobkaasi maadaama muhiimad weyn uu leeyahay cabdulaahi nuur baan ahay aniga tiri siddeetan baan galay oon ku jiraa waxba aan iiga dhinnayn dadkaygana iyo kaarkaygana waa toddobaale waan soo barakacnay intaan imaannay dhib baan ku qabnaa aniga kelina ma aha waa qaryadoo dhan ilaa aniga taydun baan ka warramahayaa dhib baan qabaa waxaan rabaa ilaahay wanaag waxdahay dowladdan waxa waasaday inay allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa laga qaado inay la aqoonsado inay allayle maarkaysaa dowladda iyo dadweynahaba ilaanku maarkaysa xaq baan ku leeyahay wax annaka keliyana ma aha dhib baan qabnaa waayahay n in hakad la geliyey tirakoobka saameyn intee leeg ayuu idinku yeelatay saameyn inay allayle maarkaysaa bacdigeed allayle dowladdu ayna qaadato ilaahay waa ku horna madad oo allayle maarkaysa xaq iyo xuquuqle inaan noqonno bacdigeed allaylena aqoon nala arko nala arko horta nala arko haa qaxooti meel degan inaan noqonno oo nala aqoonsado yaan rabnaa haa ifatuu inay naloo horo inay ilaahay waa kuuri marka nala aqoonsado wixii alla noo nasiiba nala siiyo waa kukaa saasaan rabnaa tirakoobka in la bilaabaan rabnaa lagu bilaabo oo nala siiya tirakoobka annagii oon allah wixii ilaahay noo nasiibay jaakuladana aan qaadan haa guur hello allah raashin hello ilmihii baa naga dhib qabo meel cidlaan fadhinaa oo gelgelin ayaa iska fadhin siigaana dhumisay la yac baan qabna la yac weyn ha xagaagana arag waa kaa habeen iyo maalin baad lagu babinahay waxaa codsanayaa tirakoobkan inay allayleh nala raro inay allayleh nala geeyo ilaahay waa kuna nala aqoonsado meesha iyada uun allayleh dowladda ayna kosta ayna geysato magacayga difow aadan barakeyaa leedhahaa tirakoobkan saameyn weyn buu nugu yeeshay annagoo oo dayacanoo meel cidla ad fadhana gurigiin ma haysana gogol ma haysana in nala qaado oo nala qaabilo oo meeshii qaxootiga loo raraay nala geeyo hungurina aan helnay guri iyo gogolna aan helnaan rabnaa aad baan u rafaadsanahay qoyskayga wuxuu ka kooban yahay siddeed carruur ah aniga sagaal ayaan tirikoobka la joojina saameyn weyn buu nagu yeeshay tabar ma hayna waxaan rabnaa in tirikoobka naloo fududeeyo si deg deg annaga me wax naloogu qabto meeshii naloogu taragalan nala geey hay taas ka codsanayna waayahay qaxootigii een, dabcan ee fatuu la dejiyey nolol ahaan maxay idinka duwan yihiin kuwaas way fiican yihiin annagana nolol ay nugu dhaamaan annagana nolol ma haysana meesana habeen imaano dhaxantii iyo qoraxda nugu haysaa iyo dabeesha marka waxaan rabnaa in sidii ugu fiican na lagu qaado tirikoobkana dib loo bilaabo tirikoobka saameyn weynoo nagu yeeshay haddaan hadda nala raro oo meel nala geey nala qaabilina wax baan heli lahayn raashinaan heli lahayn gogolaan heli lahayn guri baan heli lahayn alxamdulilah waxaan rabnaa in sidii ugu fo- dhaqsiyaha badan tirikoobka naloogu bilaabo meeshan nin nagu og ma leh wax nagu og meeshan ma laha dabeesha iyo dhaxantaasaana haysa aad u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahayn qaar ka mid a codadka qaxootiga cusub oo unhcr iyo dowladda kenya ka codsaday in dib loo bilaabo tirakoobkaasi ka socday gudaha xeryaha waa hagaag waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla warka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali nuur maxamed oo ah nin daadhexaad aabbe ah oo shaqo muruqmaala uu ka qabto xeryaha qaxootiga ku maareeya nolosha qoyskiisa waraysiga waxaad uga bogan doontaan sida aabbahan iyo kuwa la midka ah ee xeryaha qaxootigu ay ula halgamayaan nolosha qaxootinimo waxaad kale oo maqli doontaan hooyooyinka keligood carruurta korsada ee xeryaha qaxootiga oo ay noloshu ku sii adkaanayso haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga cali nuur maxamed waa aabba haysta siddeed carruura oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu nolosha carruurtiisa ka kabaa shaqo biyodhaana oo uu ka qabto xerada cali oo aan ka waraystay waayihiisa nololeed ee xeryaha qaxootiga ayaa waraysiga ku bilaabaya waxa ay nolosha qoyskiisu ku tiirsan tahay nolosha qoyskaygu waxay ku tirsan tahay garaamaha qaramada midoobay ayna siiyaan iyo xooggayga anoo xoogsada oo magaalada baabuurka yar oo la yidhaahda gaarigacanka ayaan ku dhex wareejiyaa beledka waxa yar oo shilimaad ahoon ku soo xamaala ayaan ku kabaa marka sidaa laaligeed reer xaasaana waanaha oo ciyaal yaryara oo waxyaalo fara badan u baahan waxaa loo baahan yahay bacadlaa loo baahan yahay dhar baa loo baahan yahay sonkor baa la rabaa caanaa la rabaa hilib baa la rabaa qudaar baa la rabaa waxaasna ma wada gaarayso marka raashinkana iyo waa raashinkuna shan iyo tobanka beryo hore ayaan ay- ayaan karsanaa oon dabka saaranaa kadib wuu naga go'aa mararka qaar saliidda iyo waanba weynaaba marka gaaryoolka markaan beledka la galo waxyaalaha yaryar oo anigu aan kusoo xamaala oo laba kun ama saddex kun ama labaiyo bar waxaas yaan ku kaalmaysanaay oon qudaarta iyo waxaas ayaan ku gad- ayaan ku gadanaa waxaad xustay inaad ku shaqayso gaadhigacan aad ku kabto nolosha carruurtaada marka meeqasan ayaad gaadhigacankan ku xamaalaysaa gaarigacankaas waxaan waday muddo dheer baan waday oo aan cidda aan leeyahay nolosheeda iyoaynan kaa la yacmin oo aynan aynan meel cidlaa ku soo dhicin waxaa iga soo gasha bisha idin lacag oo afar kun gaarayso afartaas kun ayaan waxaan ku kabaa garaamaha un Ee, marka lacagtaa yare kaa soo gasha shaqadaada marka lagu daro raashinka iyo waxyaabaha yaree gunnada ah ee laga qaato hay-adda miyaanay heerkaa ku filayn maya kuma filno naguma filno waayo xaas baan nahay ciyaal yar baan haystaa caanaan u baahanahay hilib baan u baahanahay qudaar baan u baahanahay ba- bacadlaan u baahanahay wax kastaan u baahanahay naguma filno nolol adag weeye
aad bay u kooban tahay lacagta yar aad ku shaqayso bishii oo dhan marka ma isku dayday inaad raadsato shaqo tan dakhli dhaanta wa- waan isku dayay laakiinse meelaha u dhaafaysaba ma laha waayo qaxootiga kama bixi kartid haddaad aad camal kale aan raadsan lahaa ma ma bixi karoo sharci ma lihi qa- xerada un baan joognaa xerada dhexdeedana camal ma laha marka dadkana inta badan waa ila mid marka kamaba bixi kartidba noloshan ilaa maa ay dowladda aan dhex joogna ee kenya ee sharafta leh ee na soo dhoweysay ay xayiraada qaxootiga ka qaada oo isdhexgal bulsho noo samayso oo magaalooyinka waaweyn aan xabaal ka raadsanno oon dalka dhexgalna ma ogiya ama wadankii aan ka nimid oo marxaladda ay ka jirtay intuu xasilo uu nabad noqdo aan u laabanno ma ogiyi noloshan si aan ooga baxaynoo kale ma garanayo waxaad tahay aabbe caruur badan ku haysta xeryaha qaxootiga meeqa sano ayaa jirtay markii aad xeryahan imaanaysay haddase meeqa sano ayaa jirtaa mase is lahayd muddada intaa leeg ayaad kusii noolaan doontaa xeryaha dhadhaab caruur ku dhali doontaa wakhtiga intaa leegna ku qaadan doontaa toban iyo shan sanaan jira hadda afartan iyo afar baan jiraa markaan aan imanayay wiil yar baan ahaa waxaan islahaa isla markii soomaaliya isbedel baa ka dhici doona madaxweyne kale ayaa la calamisaari doonaa dadku laaban baan islahaa ilaa iyo hadda wadankii marxaladun buu sii gelaya wuu sii gubanahayaa uun marka si alla aligeed wadan uu riski ka jiro oo gubanahayana ma ku laaban kartid qoyskiinna yaa kuwa heliyey markii aad imanaysay xeryaha dhadhaab waxaan ila socday dad aan isku xaafad ahayn oo iyo dhallinyar aan saaxiibo ahayn ayaan isla soo cararnay maxay tahay sababta aad keligaa halkan u timi oo qoyska intii kale kaa reebay ay waalidkaa hooyada iyo aabbaha maxaad ama ula joogi weyday ama ay xeryahan dhadhaab kugu soo raaci waayeen waxaana kala geeyey wadankii oo burbur ka jiro oonan sahay la arag iyo baawuur waxaad ku raacda ayuu dagaalkii bilowday maamo iyo musaygii waxay u laabteen dhanka magaalada jilib annagu waxaan soo aaday dhankan iyo kenya xaggeeda Ee, marka dib ma isu hesheen waalidkii xaggee si ayay hadda ku dambeeyeen aabbahay soomaaliya uu ku dhintay oo dagaaladii buu dib ugu dhintay oo waa la dilay maleesiya beeleedkii ku hardamahayey eh, magaalada jilib iyo xab- xabadihii ay isku ridayeen baa ku dhacay hooyada iyo afar ciyaal ahna waxay ku nool yihiin kismaayo haddii aan dib ugu soo laabanno xeryahan dhadhaab iyo noloshaadii intii aad halka joogtay maxaa kuu qabsoomay wax ma baratay maya wax aan bartay ma laha waayo waxba ma baran karin waayo hooyo iyo aabba i garab qabanaya malaha ma jirin reer aan ku tiirsanahay oo dhaqaale leh ma jirin halkan markaan imid noloshaydun baan cayrsan jiray hadba meeshii aan bariis bisil aan ka helaya baan aadi jiray bas waxaan wax u baran waayey eh, ku- eh, kuma tiirsanayn reer hooyo iyo aabba midna kuma tiirsanayn marka wa- waxaan un maarayn jiray un sidii aan maalintaas naqada maalmeed un aan ku heli kara ma ogayn nin waxbarasho eh, fursad uu ku aadahaya maayo ha ma jirin waalid igu dhiirigelinayo oo idhahaya waxbaro marka reera oo waxaan iskala noolaa oo soomaaliyeed oo iska degan qaxootiga waxay dhihi jireen ha- habeenkii halkaa iska seexo subaxina dee meesha rabta u kac marka si alla alligeed waxbarashadoodu way u adkaydba oo ma baran karin qoyska haddii aan wax kaa weydiiyo caruurta waa imisa wax ma bartaan hadday wax bartaan se imsa wax barataa maxayse bartaan ciyaalkaygu waa sideed hadda waa afar eh, ciyaala baan wa- waxay ii dhigtaan iskuulka un kuwa kalena yaryar weeye waxbarashada weli maysan gaarin ee xaafadday joogaan ma kuwa yaryar oon weli aan waxbarashada hay-adda gaarin dugsi qur'aan baan geeyaa oo dugsi looxa marka eh, maxaan ku dhadaaye macalinka xitaa eh, shilimaadkiisa marmar buu igu galaa bujiira iga galaa oo macalinkan dhahaa haddee bishan taana kuma ayaa iska kee caawi dad badan oo na dhagaysanaya wax fikara kama haystaan xeryaha qaxootiga iyo nolosha ka jirta muddo dheer baad halka ku nooleed waayo arag baad u noqotay nolosha halka ka jirta bal dadka aana dhagaysanayn haddii aad u sawirto nolosha dhabta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nolosha qaxootiga halkan ka jirta ee dhabta tu lagu soo degdega ma ahan qofkii hadda soomaaliya jooga ama wadan kale qaxooti wuxuu soo aada maahan waayo qaxooti a- anaa soddon sano joogay oo bilaa camala oo bilaa dhadhaqaaqa oo meelna aadan ooga bixi karin nolosha dhabtoo qaxootiga ka jirta waa nolol aad iyo aad u adag wey waa qaxootigu waa xabsi kor ka faydan waayo kama bixi kartid ma sifri kartid banaanka ma aadi kartid waa inaad ku noolaato oo- ama ku sugnaato anytime xerada dhexdeeda qaxootiga qaxooti oo lagu soo dadegi kara maaha noloshiisu way adag tahay waa meel ay dadku biyaha ayaga ay xamaashaan oo guri tuubo kuguma jirto waa meel jaabada raashinka lagu karsada ay- ay- ay- ayagu ay dhabarkooda ku- ay- ay- ay ku soo guraan waa meel maxaan ku dhahay ay nolosheedu qallafsan tahay oo dadku inta badan guryo ma lahan musquuliyiin xitaa hadda waa way qaxootiga inta badan way ka buuxsameen oo waxaa la yidhaahdaa markay dhaamar musqulaha rabnaa bajad looma hayo ayagiina bajad ay isku maareeyaan ay ay musqulo ku dhistaan ku qotaan ama guryo ku dhistaan ma haystaan dalkaagii hooye ee aad ka soo qaxday muddada intaa leh ka hor marna dib maugu laabatay intii xeryaha dhadhaabaa joogtay mase kuu qorshayssan tahay hadda inaad laabato ilaa iyo hadda sidaan oga soo baxay ma ku laabanin waayo mar walba waxaa laga soo sheegaa burbur iyo dagaal sokeeye baa looga soo sheegaa iyo beele hardamaya ama maleesiya isbacsanaya iyo baahi fara badan marka sidaa la adligeed mana ku noqonin hadda ka dambana inta marxaladaas uu ku jiro inaan ku laabto go-aankayga maaha hantina kulama laabanayo hanti ma sito aqoon aan soo bartayna kulama laabanayo nin wax bartay maihi marka waxaanba aaminsanahay haddaan taga meelaan wax ka bilaabo inaan aqoonbo ha waqti xaadirkan inaan ku laabto go-aankayga maahan sidaa la adligeed waxaan rabaa wadan oo xirfadahayga aan kaga xamaalan kara wadan aan ka xamaalan kara nabadna ah kaasi waxa uu ahaa cali nuur maxamed oo ah aabbe xoogsade ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal nolosha xeryaha qaxootiga oo ah mid adag waxay si gaara saameyn ugu leedahay haweenka keligood carruurta korsada ha noqdaan kuwo aqoon haysta amaba kuwo ay kala tageen saygoodii suldaano ibraahin oo xeryaha qaxootiga ku haysata afar gabdhood oo ay aabbahood kala tageen ayaa sheegtay in noloshu ay aad ugu adag tahay carruurteeduna ay yihiin hablo aan qaban karin shaqooyinka muruqmaalka ah ee xeryaha laga qabto annagu rag iima biilo afartaas gabdhood iyo anigaa nahay ceelna nooma maqna ceelna nooma qodno ceelna nooma qodno dad aad xero iskaga jiro iskaga duruufaysan baana dareenkay wallaahi boolbareem tiro badan maskaxdayda ma degsina kaniinka afaraad sac kaniini baan cunhayaa maskaxdayda waa boolgareemsan tahay daruufo aawadeedan la boolgareemaysannahay dad qaxooti oo xero ku jiro hadda anigu reerkayga markaan runta kaaga hadlo heer waxaan gaarno masaajidyada markaan aan aadno nin ragoo dush wax noo soo saarayana annaga nooma joogan hooyo iyo gabdhaheedii baan nahay gabarna waa dareemi kartaa intay loor soo xamaasho shilin kuuma keenaysa sabna kaama aadayso wax adag u keenta unbay sugi kareeto qoryaa ma qaadan karno waa gabdho dumar baan nahay muxuu ahay xamaale ma qaadin karno dumar baan nahay hadda saaki aan kula hadlahay cid aroos qabtaa wax u soo kariya maanta ilmahayga wax aga soo qaada bariiska arooska aan ka soo qaada ilaa beriyaan kulaynaya niyo suldaano waxay qabataa shaqooyin adag si ay u kabto nolosha carruurteeda waxayse hadda ka cabanaysaa inay balaadahay shaqooyinkii muruqmaalka ahaa ee ay ku maarayn jirtay nolosha carruurteeda walaalow markaa cadaaladda kaaga sheego doorka markuu jiro kaararkan jijiidaa kaararkan jijiidaa markuu doorka jiro habar baa kaar ii dhiibaysa boqol shilin bay isiini boqolkaasaa maanta ilmaha wax ugu karsanaya doorka markii lasoo xirana cedaha dharka u dhaqa naagta dharka ugu dhaqabo lacagta ima siinaysa maxaan hayaa igu yeelo markay dharka igu dhaqaan igu dhaqaan igu dhaqaan igu dhaqaan igu dhaqaan anoo labada xusulood ka idikaamaha ilaa gacnaha guriga usoo hoyanaya waxay ku leedahay aniga maxaan hayaa igu yeela marbaa wax la heli doonaa kareetaana qaadi karin qoryaana guri karin dharkaas baa cidaha u dhaqaa haddana dhardhaqow yaaba loo dhaqahayaaba naag walba waxay ku leedahay anigu maxaan hayaa wax iiga dhaqaysaa
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
Thank you
guudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga in dib ugu kulmi doono waa annagoo isku duumanoo idinku dhaafayo